أهل ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan akhyaaree kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ah hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus caawa waa habeen sabti ah taariikhda waa shanta bisha dulqacd sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga qodobada hadduu alla idma barnaamijkaan idinkugu hayna adinkana aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a in ka badan shan iyo toban isugu jirta saraakiil askar iyo shaqaale u kala dhashay wadamada maraykanka iyo yurub oo toddobaadkan lagu dilay howlgal duqeen ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga ugu weyn ee saliibiyiinta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho warbixin ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid a howlgal gaar ah oo toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee dhulka n f d oo qudha looga jaray shan gaalo saliibiyiin ah iyo cabsi xooggan oo soo wajahda dadka saliibiyiinta kenyaatiga ah ee sida xoogga ah lagu dejiyay dhulalka muslimiinta laga boobay faahfaahin ayaad maqli doontaan gurguurta oo warbaahinta caalamka ka hor qirtay sida ay mar weliba u sigayaan weerarada mujaahidiinta soona sardiyey inta weerar ee uu ka badbaaday saddex iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay haddaba maxaan ka ognahay arrimahaasi warbixin ay daabacday majalad fadhigeedu yahay dalka ingiriiska ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid a dab khasaare geystay oo ka kacay magaalooyinka yuhuudda xoogga ay uga haysata muslimiinta reer falastiin iyo saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada gumaysiga ah oo waxyeelle ay gaartay warbixin ayaan idinkaga heennaa waxaa sidoo kale barnaamijka raadraaca caawa aan idinkugu heennaa kulan wadatashi ah oo toddobaadkan ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan kaasoo looga hadlayay sida bulshada reer hiiraan sumuudka iyo sugnaanta ay uga dayan karaan bulshada khaza barnaamijka ayaan idinkugu haynaa tabin toos ah oo kulankaasi aan idinkaga soo diyaarinay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي وهجاج in ka badan shan iyo toban isugu jirtay saraakiil askar iyo shaqaalo u kala dhashay wadamada maraykanka iyo yurub ayaa toddobaadkan lagu dilay howlgal duqeen ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga ugu weyn saliibiyiinta ee ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ee xerada xalane qodobkan iyo kuwo kaleba waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaana halkan ka soo jeedinaya marwaan maxamed waad mahadsan tahay walaalka dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilowna soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay toddobaadkan allaha fadigii madaafiic ku garaaceen xerada xalno oo ah xerada ugu weyn ee saliibiyiinta soo duulayaasha ah ay ku leeyihiin soomaaliya bayaan ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey weerarkii madaafiicda iyadoona lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo isniin ah weerar madaafiica ku garaaceen xarumaha cadowga ee xerada xalane ee magaalada muqdisho dhowr madaafiic ayay mujaahidiinta la beegsadeen gudaha xalane kuwaasoo ku dhacay dhisme ay ku shariyeen saraakiisha saliibiyiinta xarumo lagu hayo diyaaradaha darooniska ah iyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan hoggaanka saliibiyiinta xerada xalna waa xarunta ugu weyn ee isbixisiga saliibiyiinta kaga sugan yihiin soomaaliya waana halka laga soo abaabulo mashaariicda shahaadolodarnimada ah ee lagu burburinayo diinta nafta maalka caqliga sharafta iyo madax bannaanida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah arrimahaas oo qof walba oo muslim ah waajib kaga dhigay inuu kaalin ka qaato jihaadka lagula jiro gaaladaas duulaanka ah inta la xaqiijiyo waxaa duqayntan ay mujaahidiintu la beegsadeen xerada xalana ku baktiyey saddex sargaal oo saliibiyiin ah waxaana ku dhaawacmay saddex iyo toban kale waxaa sidoo kale ka dhashay burbur soo gaaraya xarumihii cadowga dhulka n f d ee ku horjira gumeysiga dowladda saliibiyadda ah ee kenya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanka garboqool ee u dhow magaalada mandheere ee ku horjira gumeysiga saliibiyadda kenya howlgalkaasi waxay mujaahidiintu ku dileen oo kufaarta kenya uga baktiyey ilaa shan kenyaati ah waxaana ku dhaawacmay laba kaloo isla kufaarta kenya ah dowladda siliibiyadda ah ee kenya oo ka hadashay weerarkaani ayaa qaratay in weerar lagu beegsaday dad nasaaro kenyaati ah oo ka dhacay magaalada mandheera maxamed aadan khaliif oo ah guddoomiyaha siliibiyiinta kenya ugu magacaaban gobolka mandheera oo warbaahinta gudaha dalkaasi la hadlay ayaa sheegay inuu ka xun yahay weerarkaasi wuxuuna sheegay in weerarkaasi ay fuliyeen rag ka tirsan shabaabul mujaahidiin wuxuu intaasi raaciyey isagoo wejigiisa laga dheehan karay argagaxa uu ka qaaday weerarka in weerarada mujaahidiinta ee ka dhaca gobolkaasi ay sare u kaceen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay isla mandheera mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada mandheera waxaana qaraxyadaasi oo laba ah lala beegsaday barkontarool oo ay ku sugnaayeen askarta saliibiyiinta kenya intii la xaqiijiyey waxaa qaraxyadaasi ku baktiyey laba sargaal oo saliibiyiinta kenya ah kuwaasoo ahaa saraakiil miinabaarayaal ah waxaana suuragal ah in khasaaraha uu intaasi ka bato iminkana kenya caasimadda waddankaasi waxaa toddobaadkan ka dhacay toogasho lagu dilay xildhibaan ka tirsan dowladdaasi nasaarada ah jaarles ogando weeri oo ah xildhibaanka la dilay ayaa lagu khaarijiyey gudaha magaalada nairobi kooxaha hubaysan aanu heybtooda la aqoonsan kana kooban ilaa laba xubnood ayaa lasoo wariyey inay rasaas xoog la huwiyeen xildhibaanka ka tirsan dowladda kenya lagana soo doorto deegaanka kisabul ee dalka kenya isagoo muddooyinkii dambalal noolaa xaaladda cabsi iyo argagax ah wuxuuna laba bilood ka hor shaaciyey inuu ku sugan yahay xaalad halis ah isla markaana ay soo gaareen fariimahan jabaad ah dhulka barakaysan ee filistiin toddobaadkan waxaa dabaylo dab ah oo si fudud ku faafaya ay ka bilowdeen deegaanada xoogga loogu deegaameeyey dadka sahayanada ah ee ku yaal magaalada qudus ee dhulka filistiin dabka ayaa ka bilowday meel u dhow tuulada waaxaata salaam ee buuraha magaalada qudus ee maamulka yuhuudda xoogga ku haysto dhumaystaha yuhuudda ayaana ku guuldaraystay inay hor istaagaan dabkan oo ah mid si xowli ah ku socda dhul ballaaranna sii jaraya dadka ka warceliyey dabkaani waxaa ka mid ah sheekh ka soo jeeda magaalada sugnaanta ee khaza kaas oo badtiisa soo dhigay yahuud iyo xoogga lagu dejiyey magaalada qudus oo barakac ah wuxuuna yidhi barakaca israa'iil allah ayuu u siyaadey ugu dambayntii shilay ku burburtay mid ka mid ah diyaaradaha dagaal ee ugu horumarsan ee uu maraykanku leeyahay ayaa ku dhacday badda cas diyaaradda sirka gashe ayaa ah nooca loo yaqaano f a toban sideed e suber hornet waxayna xilligaas dul taagneyd markabka diyaaradaha xambaara u s s harri s toluman sida lagu sheegay war rasmi ah oo ka soo baxay taliska ciidanka badda maraykanka diyaaradda ayaa hoos ugu dhacday badda xilli lagu jiidayo gudaha hangarka markabka taliska dhexe ee ciidanka washington ayaa sheegay in hal askari uu ku dhaawacmay iyadoo khasaaraha rasmiga ah aan weli la ogeyn waxay dhacdadaasi dhacday iyadoo isla maalintaasi xootiyiinta maamula waqooyiga yemen ay sheegteen inay gantaalo ku rideen marka maraykanku leeyahay oo ku sugan badda cas inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin in weeraradaasi ay xiriir la leeyihiin khasaaraha dhacay guud ahaan intaas ayaan ku hakinaynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka aan dib idinkugu celiyo walaalka abuu xasaan iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka mahadsanid marwan جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معاني madaxa kooxda ridara soomaaliya murtad gurguurta ayaa warbaahinta caalamka ka hor qirtay sida ay mar weliba u sigayaan weerarada mujaahidiinta isagoona soo sardiyey inta weerar ee uu ka badbaaday saddex iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay haddaba maxaan ka ognahay arrintaasi warbixin ay daabacday majalad fadhigeedu yahay dalka ingiriiska waxaa isha soo mariyey halkanna ka soo jeedinaya ilyaas cabdulaahi kadib markii ay noqdeen hoggaanka sharta iyo dubbaha loo adeegsado duminta ummaddan muslimka ah iyo astaanta dabadhilifnimada iyo khiyaanada ayay noqdeen hadaf sharci ah oo ay tahay in laga zuuliyo lagana horleexiyo dhulka iyo addoommada rabbi weliba iyadoo la raacaya amarada ilaahiga iyo tawjiihaadka rabbaaniga ah
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ۖ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
haddaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ka duulaysa awaamirtaas waxay labaatankii sane ee lasoo dhaafay u istaagtay sidii ay ummaddan muslimka ah ee soomaaliyeed uga horleexin lahayd madaxyaweynta dalkan ku soo hogaamisay cadowga saliibiga ah diinkoodiina ku baddashay sandareertada yar ee liidata haliyeyada haldoorka ah iyo rijaasha qarsoon ee ka howlgala gudaha cadowga ayaana u istaagay sidii ay harsi iyo hoyaadba ugu diidi lahaayeen madaxda riddada ee ay gaaladu u soo wakiisheen gumaynta ummadda soomaaliyeed allah fadligiina kuwo badan oo ka mid ah ayaa dhegta dhiigga loo daray halka kuwa kalena ay sugayaan masiirkaas la mid ah intaba ay ku taagan yihiin dariiqaasi mid ka mid ah hogaamiyaashaas ay soo carbiyeen dowladaha sharta muddo laba jeer ahna ku soo fadhiistay kursiga ugu sarreeya kooxda riddada soomaaliya waa xasan sheekh maxamuud xasan gurguurte oo mudaxileedkiisii labaad hogaaminaya kooxda filla soomaaliya balse murtadkan ayuu kursiga xukunku ku noqday kaabuus ceersanaya oo uusan hoyaad iyo har midna ku helin isagoo quus ka taagan xaaladda amni ee ay ku sugan tahay xukuumaddiisa ayuu toddobaadkan maqaal dheer oo uu ku daabacay wargeyska asharqul awsad ee ka soo baxa dalka ingiriiska uga hadlay iskudayadii dil ee uu ka badbaaday saddex iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay weeraradan oo lagu doonayay in lagu qaarijiye ayaana dhacay mudaxileedkiisii koowaad intii u dhexaysay laba kun labaiyo toban ilaa laba kun toddobiyo toban halka kuwo kalena ay dhaceen shan iyo tobankii mey ee sannadkii laba kun labaiyo labaatan oo ahayd markii uu ku soo rogaal celiyey kursiga filla soomaaliya haddaba allah idinkii waxaan warbixintan isdultaag ugu samayn doonaa howlgalladii lagu beegsaday ninkan ee lagu doonayay in lagu soo afjaro noloshiisa balse uu ka badbaaday innagoo soo sardin doona qaabkii ay u kala horreeyeen iyo goobihii ay ka kala dhaceen maalintii muxuu ahay aniga la doortay maalintii ka laba ahayd ee wasiirka arrimaha dibadda ee kenya yimide dalka iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo warqad congratulations oo madaxweynuhu uu usoo dhiibo wada saas annagoo isula taagan oo hadalkii soo dhoweynta ay wixii isu jeedinaynaa bug haddana bug haddana bug
يا طواغيت السياسي وشلة القوم الخساسي منكم شعبي قاسي قتلكم واجب أساسي منكم شعبي قاسي قتلكم واجب أساسي bishii sebteembar ee laba kun labaiyo toban maalmo kadib markii si rasmi ah loogu doortay madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu dhacay iskudayigii ugu horreeyey ee lagu doonayay in dhegta dhiigga loogu daro ninkan xilligaas ayuuna ku sugnaa hotel jaziira ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho isagoona kulan la lahaa wafdi ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda kenya xilli warbaahintu uu la hadlayey ayayna mar qura ka dul shanqareen jugta camaliyaad istishhaadi ah oo ay xigtay in halyeeye inqimaasiyiin ah ay u daateen gudaha hoteelka jaziira duulaankaas ayaa ahaa fariin cad oo uu dhiig ku hardhan yahay oo loo diray hoggaanka riddada looguna sheegay inaysan amni ku noolaan doonin sida laga daawan karay muuqaalada ay kaamirooyin ku duubeen gurguurta ayaa isku dayey in uu ku sii sugnaado gudaha hoteelka oo uu halkiisa ka sii wato shirka jaraa'id balse markii dambe ayaa si dirqi ah halkaas loogala baxsaday bishii sebteembar sannadkii laba kun saddex iyo toban hal sano kadib howlgalkii hotel jaziira gurguurta iyo kolinyo gaar ah ayaa u socdaalay dhanka magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose balse safarkaas ayaanan noqon mid nabadi ay ku dheehan tahay allah fadligiina mujaahidiinta ayaa qarax xoogan la beegsaday kolinyadiisa xilli ay marayeen waddada xidhiidhisa muqdisho iyo marka kow iyo labaatankii februari sannadkii laba kun afar iyo toban waxaa dhacay iskuday kale oo la doonayay in dhegta dhiigga loogu daro xasan sheekh maxamuud howlgalka ayaana ahaa markan mid ka duwan kuwii hore waxa uuna ka dhacay xarunta filla soomaaliya xilli uu isku dayey inuu aado masjid ku yaala gudaha xarunta madaxtooyada ayayna halyeeye ka tirsan istishhaadiyiintu waxay ka dul shanqariyeen rasaasta waxuuna howlgalkaas socday muddo hal saac ah iyadoona khasaare xoogan la gaarsiiyey cadowga sidaba xilligaas uu warfidayeenka la wadaagay sheekh cabdilcasiis abuumuscab murtad nuur shirbo oo ahaa taliyo ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka murtadiinta iyo agaasimiya xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda riddada ninkii lagu magacaabay maxamuud xirsi indhacase iyo tobannaan kale oo murtadiin ah ayaana saacaddaas dhegta dhiigga loo daray bishii februari ee sannadkii laba kun toddobiyo toban xasan sheekh maxamuud ayaa isaga tegay hoggaanka kooxda riddada soomaaliya kadib markii looga adkaaday doorashooyin gaaleedkii dhacay sannadkaas balse mar kale shan iyo tobankii mey laba kun labaiyo labaatan ayuu ku soo noqday xukunka filla soomaaliya waxa uuse markan dhadhamiyey cawaaqib kuwii hore ka daran iyadoo loo diiday harsi iyo hoyaad intuba hadda oo ay saddex iyo toban cisho ka harsan tahay in ninkan ay u buuxsanto saddex sano waxa uu si dirqi ah uga badbaaday ilaa saddex iskuday oo lagu doonayay in ummadda looga horleexiyo dhibaatadiisa bishii sebteembar ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatan xilli maleeshiyaadka murtadiintu ay guluf ashahaadala dirirnimo ah ka wadeen wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca bartamaha soomaaliya ayuu murtad gurgurta talis ka dhigtay magaalooyin ka tirsan gobollada galgaduud iyo hiiraan balse wax ka yar soddon maalmood ayuu ka badbaaday laba iskuday oo lagu doonayay in nafta lagu dhaafiyo wafdi uu hogaaminayey ayaa shantii sebteembar camiliyad istishhaadi ah lagula beegsaday magaalada maxaas wuxuuna gurgurta ku badbaaday si dirqi ah gudaha magaalada dhuusamareeb waxaa siddeed iyo labaatankii sebteembar mar kale ka dhacay laba camaliyad oo istishaadi ah kuwaas oo si gaar ah loogula beegsaday murtad xasan sheekh maxamuud camaliyaadka istishaadiga ah ayaa lala beegsaday madaxtooyada maamulka riddada ah ee ka dhisan dhuusamareeb halkaas oo deegaan u ah madaxweynaha kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud iyo saraakiil ashahaada la dirir ah waxaa jira khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray saraakiishii iyo askartii mas-uulka ka ahaa amniga madaxyaweyntii murtadiinta ee la beegsaday dhimashada cadowga gaartay ilaa hadda inta aan xaqiijinay waa lix iyo toban murtad kuwaas oo u badnaa waxaa loogu yara ciidamada sirdoonka ee ilaaliya madaxda riddada dhaawacuna waa afar iyo toban kale waxaa sidoo kale jira burbur gaaray gaadiid dagaal oo yaalay baraha kontarool ee laga ilaaliya madaxtooyada riddada ee dhuusamareeb ayaa lagu yiri bayaan wakhtigaas ka soo baxay xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab siddeed iyo tobankii bishii maars ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan mar kale ayuu hogaamiyaha kooxda riddada soomaaliya waxa uu la kulmay weerar qarax ah kaasoo lagula eegtay albaabka galbeed ee madaxtooyada xilli uu ku sii jeeday furimaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe inkastoo uu ka badbaaday haddana waxa uu khasaare xoogani uu soo gaaray kolonyadii uu la socday xukuumadda gurgurta ayaana maalmahaas noqotay mid si aad ah loogu maadeysta baraha kala duwan ee internetka maadaama xasan sheekh uu sheegayay inuu aadaya furin dagaal xilli mujaahidiintuba ay ka dagaalamayaan hareerihiisa inkastoo ay jiraan howlgallo kale oo uu la kulmay haddana lixdan howlgal ayuu qirtay xasan sheekh maxamuud weliba iyadoo ay ka goylaayihiin maankiisa allahna waa uu u seeta dheereeyaa daalimka balse haddii mar uu qabta madaayo أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markan iyo dhanka hiiraan kulan wadatashi ah oo toddobaadkan ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa looga hadlayay sida bulshada ree hiiraan sumuudka iyo sugnaanta ay oga dayan karaan bulshada khaza haddaba kulankaasi waxaa tabintan inooga diyaariyey walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waxaan si toos idinla soo hadlaynaa hoolka uu ka soconaya kulanka wadatashiga ah ee u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaaya islaamiga hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada sida culammada odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada kulanka wadatashiga ah wuxa uu ka kooban yahay laba qaybood qaybta koowaad ayaa ah qayb loogu talagalay dersi in lagu qaato oo ah in halkan lagu daawado filin maqli muuqaal ah oo lagu soo bandhigayo xasuuqii loo geysta muslimiinta khaza iyo siday u sugnaadeen iyo waxyaabaha filimkaasi iyo wax ay dadka daawanayaan kala gudboon muslimiinta bariga afrika oo ay ugu horeeyaan muslimiinta ku dhaqan wilaaya islaamiga ee hiiraan oo ah dhanka sugnaanta laga baran karayo muslimiinta khaza maadaama muslimiinta khaza iyo muslimiinta bariga afrika ay isku hal cadow yihiin oo cadowga allah labada muslimba uu kula dagaalamayo maxad allah keligiis u caabudaysaan kulankan wadatashiga ah waxaa dahfuray waaligu wilaaya islaamiga ee hiiraan sheekh guulid abunabhaan isagana ugu horeynta sharaxaad naga siiyey bal kulankan iyo waxyaabaha kala gudboon iyo waxa uu ku saabsan yahay ugu runtii sheekhan alwaali waxaa sharaxaad naga siisaa bal kulankan halkan ka soconaya iyo waxa uu daaran yahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد أبد أبد مهدسن تهي أديقا إيو بعض إعلان كبا ee ilaahay mahadintiisa iyo mahadnaqiisa kadib kulankan sida aad u jeedid waa kulan anwaacda ee dadka micnaha leh oo dhan ama macniyiinta ah wilaayada islaamiga hiiraan hadday culimo yihiin hadday dhaqan yihiin hadday mas-uuliin yihiin haddii waxgarad iyo ganacsata yihiin intuba ka kooban waa kulan la isaga yimid ee dhammaan wilaayada bari iyo galbeedba ujeeddada iyo qasadka waa kulan taxriidi ah waa kulan lagu kala qaadan doono howlo iyo mxuu macluumaad runtii waxaa aad u jeeddaa wax hadda dhacaya filimkaas meesha ka muuqda oo aan ugu talagalnay iimaanku waa sokor caana lagu daray oo kale mararka qaar waxaan laga maarmaynin in la qaso ama lagu qaso ama lagu dhaqdhaqaajiyo muuqaalkaas ama dersigaas muuqaalka aad arkaysid oo dadkan ikhyaarta ah oo qiimaha badan ay daawanayaan waa kulan aan rabno darsi ahaan in wax laga qaato waxna uu nagu taro ama uu noogu kaalmeeyo shaqooyinka noo yaallo ujeeddada iyo muhiimadda kulanka wuxuu dheegan yahay ama ay howshiisu tahay in shaqooyin lagu kala qaato lagu kala kale akhbaar qaado looga tashto waxa dhacaya dadka walaalaheena ku dhacayo aad arkaysid ee waxa geysanaya maraykan baa ugu weyn yahuud baa ugu weyn gaaloo dhan baa isugu tagtay kuwooda muxuu ahaa sheegta islaamnimada oo beenalayaalka ah oo riddada ah xukuumaadka riddada ah qayb ka ah qofba qaybtuu ka geysan karo ka geystay waxaa loo geysanayana waa dad muslimiin oo aan walaalanahay waxa looga argudanayana waa inay ilaahay rumeeyeen subxaanahu wa tacaala wax kaloo ay galeen iyo wax ay geysteen ma jirto waxa indhahan aan ku arkaynana waa waxaas maanta noo muuqda annaga marka maxaa inoo yaallo markaan waxaa aragnay annaga maanta waa dhaqannahay alxamdulilaah guul baan ku fadhinnaa ilaahay nasri iyo futuuxaad buu na siiyey cadowgeenna waa iska dhicinnay meel bay noo joogtaa halkaan ay noo joogto iyo in la sii wado jiif ma jiro nin seexduu sacaa dibidhal jiif ma jiro in la is yidhaahdo fadhiga laga kaco guud ahaanna wilaayada ay ku baaqdo xamlo taxriidi ah oo la gaarsiinaya dhammaan adraafta wilaayada islaamiga hiiraan oo laga wada qayb qaadanayo sida haddaba aad u jeedid kulankan weyn oo la isugu yimid dadka fadhiya oo anwaacda ah ayaana wada mushaarakayn doona khaafilaad kala duwan iyo majmuucaad kala duwan baa dhaqaaqi doona insha allah waxa maanta lagu iclaaminayana waa taxriidkaas lagu marayo dhammaan wilaayada ummadda lagu necbaysiinaya cadowgooda dhibaatooyinka cadowgooda lagu tusayo waxa ayaga xaq ay isugu leeyihiin iyo waxa ilaahay uu ku leeyahay iyo wax cadowgooda uu ku leeyahay intaba lagu barayo waxa noo yaalla ee shaqada noo taallo oo dhabta ah la isku barayo taxriidka noocaas ah ayaa meesha looga dhawaaqi rabaa waxaana waa duruusta hor u dhaca ahayd ama ku qasidda iimaanka in la qaso si u qawiyooba haddiiba ay jirto leanno iimaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay inuu nuqsaamo ama uu ziyaado ilaahay qur-aankiisana waa lagu sheegay iimaanka inuu ziyaado marna uu nuqsaami karo aliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku waa ziyaado waana nuqsaamaa muhiimaddu marka waa intaas aadna aad baa umahadsanta jazaaka allahu khayran runtii wax badan ma dhihi karno wax horteenna ka muuqda indheheenna arkayaan iyo murugada iyo welwelkana haysa iyo xanaaqana gelaya ayaa keenaya aad baad umahadsanta maxamuudow jazaak allah khayran dhegeystiilkaas wuxuu ahaa waali wali saamiga hiiraan sheegule abu nabhan oo aan wax ka weydiinay kulankan wadatashiga ee ka soconaya hoolkan ku yaala degmada bu'a qable waaligu wuxuu xusay in kulankan bulshada ka soo qayb gashay ay ka kala yimaadeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si kale bariga hiiraan iyo galbeedka hiiraan waxaana la soconnaa hiiraan waxay ahayd meeshii ugu horreysay xamlada ee ku soo qaaday cadowga allah oo ugu horreeyay murtad gargurta gaar ahaan dhanka bari ee wilaayada hiiraan hadafkiisii qorshihiis wuxuu ahaa in wilaayadan laga tirtira ku dhaqanka shareecada balse maanta saddex sano kadib waxaa hoolkan ku yaala degmada bu'a qable ka dhacaya kulan wada tashiya oo looga hadlaya difaaca shareecada allah iyo sidoo kale dagaalanka cadowga allah oo laisaga kala yimid bariga iyo galbeedka wilaayada hiiraan tani waxay caddayn u tahay in uu fashilmay ama uu jabay duulaankii cadowga ee ku aadanaa in wilaayada hiiraan ay ka bilaabato halka laga tirtirayo wadhaqanka shareecada balse hadda waxay hurmud u tahay difaaca shareecada raxmaanka insha allah bulshadakan kasoo qayb gashay saan hor u sheegnay culamo iyo odaasha dhaqanka ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayay isugu jiraan welina waxaa socota daawashada filimka ama darsiga idin sheegay oo ku aadanaa sugnaanshaha muslimiinta ghaza oo halkaa lagu soo bandhigay tacdiyadii iyo xasuuqa cadowga allah u geystay iyo siday u sugnaadeen iyadoona kelimaad cajiib ah halkan ay ku daawadeen dadweynaha oo ku aadan sidii usugan tahay ama sugnaashaha ka muuqata muslimiinta Gaza culimada halkan ku sugan waxa kamid ah Sheekh Cabdullaahi oo kamid ah culimada wilaayadka Sheekhana filimkan aad daawatay markaad daawatay kadib maxaa ay kula tahay kula gudboon ama la gudboon muslimiinta bariga Afrika iyagoo Gaza arinteeda daawat bismillaah alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa asxaabihi waman iqtadaa biyahdihi ilaa yowmi iddiin amaa bacd ilaahay awalan subxaana wa tacaala aan ku mahadinaynaa nicmooyinkiis far badan iyo nasr badan uunu siiyey ama haddaan ku soo dhowaado filinkan aan daawannay falastiin xasuuqa la xasuuqay iyo sugnaashadooda runtii wax aad i aad dayish kuu mudan weeye dayishadooda insha allahu tacaalaa say u sugnaadeen say u sabreen carruurtooda naagahooda dhibaatada markay ku dhacaysa yaa waxay leeyihin haddana waan ku sabraynaa dhulkeenna ardu baraka weeyaan ardu jihaad weeyaan waan ku sabraynaa waan ku sugnaanay leeyihin marka waxaan la gudboon muslimiinta dayish waxa ugu sugan ee dhacdooyinkan falastiin qof kastoo daawad ama maqla sidaas inay u sabraan diintooda weliba waxaa la ogyahay muslimiinta dhibka markuu ku dhaco dhibaatada ay ku badato markaasaa insha allahu tacaala nasrigoodanu dhow yahay sabar keli ah insha allahu tacaala ayaan dardaarmaynaa dadka muslimiinta ayna ku daydaan jazaakum allahu khayra iminkana waxaan soo istaagana wadon sheekh cumar oo kamid ah hogaanka dhaqanka beesha ansaarta ee gaajeel aynaba doona bal halkan waxaan ku daawanay darsi ku aadan sumuudka ghaza wilaayaduna waxay ku dhawaaqday xamlo taxriid ah waxaan rabnaa marka dhaqan ahaan sumuudkii haza iyo xamladaas si isku waafajin karnaa bulshadan aan uga dhigi karnaa inay sugnaadaan si hazo kale anaga uga faa'iidaysanayn xamlada taxriirka ah ee wilaayada ay ku dhawaaqday guud ahaan degmooyinka wilaayada laga hirgelinaya ha noqoto deegaano raayad wixii ka babanaysa ama ha noqoto deegaano cadowga u haysta أولا الله سبحانه وتعالى ayaan u mahadcelinayaa ثانيا waxaan u mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ee hiiraan ee soo qabaqaabisay shirkan muxuu ahaa oo kulanka ah ee maanta aan uga hadlayna ilaahay subxaana wa tacaala dartiis inaan u sabarno si guud markaad fiiriso filimka wuxuu ku saabsanaa adkaysiga ee dadka muslimiinta ah markii sidaanoo kale cadowga uu u galo in ay sabraan filimka waxyaabaha cajiibka ee ka muuqda waxaa ka mid ah cunugii yaraa ee yiriiska ahaa ee aayadaha qur-aanku ku furfurtay ee walanabluwannakum bishayin min alkhawf waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون aayaddaas qur-aanka ayaa waxaa maaragta annaga dhanba jirkeenna aad bay u beddeshay aayadahaas iyaga ah waxay tilmaamayaan waxay tahay haddii aanfaad ay dhacaan oo nafaf ay dhintaan ama maaragta beerihi ay baaba'aan ama maogtahay ay wax kasta dhacaan Ee, sida shanta shay oo aayadda ka hadlaysaba dadka muslimiinta in aqwaashooda iyo kelimada ay ku hadlaayaan ay ku jawaabayaan inay noqoto innaa lillaah wa innaa ilayhi raajicuun annaga inta nagala raba intaas waaye waxa aan meeshaan ka aragnay ee aad aan u daawannay ee cajiibka ah waxyaabaha aan soo xasuusta waxaa ka mid ah markaad fiidhiso duqooyda oo shayuukhda ah iyo hooyooyinka reer falastiin iyo carruurta sidii u hadlayaan iyo dadka dhexdhexaadka oo kuhuusha ah markaad fiidhiso waxyaabaha igu soo dhaca waxaa ka- iyagoo lugaha go-on yihiin barkood ay dhaawac yihiin qaar indhaha ay maqan yihiin hadalladooda iyo sidii u hadlayaan duqaa yidhi annaga waxaanu nahay ahlulqur'aan halkaana waa halkii rasuul sal alay wasalam laga dhelmiyey dhulkaanoo dhanni annagaa xuray doonno guryaha ka ag muuqda iyo daba- dabaqyada iyo siday u yeelaan waad yaabaysaa iyo dhibaatada meesha ka muuqata ikhwaani marka sidaa daraaddeed arrintan iyada waa kulan waxaa waaye aan caadi ahayn annagoo dhan ma aragtay si gaar ah weliba kulamadii hiiraanka dhici jiray wax weyn buu ka bedelan yahay macnaha waa mid annaga dhanna saameeyey oo maaragtay qalbigeenna iyo jirhkeennaba tagayur ku riday macnaha insha allah iminkana waxaa soo istaagay ee nabadoon xasan kuusoo dhicisow haye nabadoon adigoo mahadsan oo inoo soo koobaya maadaama kulanka uu yahay mid niqaash ah oo qofka loogu talagalay in mawduuc hadba oo qayb oo ka niqaasha maxamed ay ku dhawaaqday wiilaa saamiga hiiraan oo taxriidka ah bal kaalinta kaga aadan dhaqanka idinkoo ka shidal qaadanaya sugnaantii muslimiinta qazi ee aad daawateen walaalayaal filinkaanoo kale mana soo marin waxa annaga hadda na hayso magi falastiin la fiiriyo waa ul mareergeel leh oo laisku tumo laakiin haddaanan annaga dad noqonin oon dhabar adeegin oo sida ayaga ay u dhabar adeegeen oo ilaahay ugu xirmeen oo carruurtooda iyo waayeelkooda iyo dumarkooda saaki halkaan ay ugu hadlayaan oo ilaahay ugu mahadcelinayaan haddaanan saasoo kale noqonin diinteenna iyo dalkeennaba gacanta ay ka baxayaan gaalo waa isbahaysatay waad u jeedaan mid madow mid cad mid asali ah mid hirdiyahoo soomaaliya oo la soo adeegsaday dalka waxa ka dhacaayo marka annaga waxaa nagala rabaa reer soomaaliyey soomaalida midna waa muslin midna waa gaalo gaalada waata nala dagaalamayso xamlooyinka nagu wado gaalada asaliga ee hor socoto inaan iska dhicinno khaasatan naftayda aniga saaki waxaan ku boorinayaa walaalahayga igu soo horjeedaba gaalada inaan iska dhicinno ilaahay dadaas naga dhegi maalna waa na siiyey hubna waa haysanaa haddaan gaalada sida nimankaas ugu dhabar adeeginne maanta maalan aan ahayn oo mid mid noolo kala watay abbanaan cidlaa nala joojinaya waa hagaag dhegaystayaal markaan waxaa soo kacay cismaan cali yuusuf oo ah naqiibka beesha jajeele aan degtaa wilaayada islaamiga ay hiiraan bal naqiib soo dhowow bal halkan maanta waxaa lagu gurfeeyey qodobo dhowr ah kaasoo u dhexeeya nuqabada iyo salaadiinta iyo mataqaanaa wulaada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan kaasoo ugu horeeya waaliga wilaayada islaamiga ay hiiraan ayadoona halkaasi loogu dhawaaqay xamlo taas bal sidee laisku waafajin karaa xamladaas iyo shumuudka khaza bal faahfaahin naga siiya shacab maanta waxaan ka baranay xusuusta filimkii aan daawanay ee khaza Ee, runtii waa filin na- nagelgelay qalbigayna iyo qulubtayna gelgela ayuu noqday Ee, wax khaza lagu sameeyey oo gaalo ku samaysay idaacadaan ka dhegeysan jirnay waa meelaha ka maqli jirnay laakiin maanta waxaan u aragnay si barata kaan u aragnay gaalada waxay dhigi jirtay xaquuqlisaanka in la ilaaliya xaquuqlisaanka ilmihi khaza xaquuqlisaanka kuma ku jiraan ma ayaga xaquuqlisaanka sheegi jireen ilmaha iyo naagaha sheegi jireen xaquuqlisaankii baraka uu sheegi jiray aa wax ga aadi khaza magi lalayn ilmahooda iyo masaakiinta sunta loo galay aa xaquuqlisaanka gaalada sheegi jirtay aaw gaalada waxay sheegi jirtay been hal ogaado nin walba ugu murtadiintu ay guluf ashahaada la dirirnimo ah ka wadayn wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca bartamaha soomaaliya ayuu murtad gurgurta talis ka dhigtay magaalooyin ka tirsan gobollada galgaduud iyo hiiraan balse wax ka yar soddon maalmood ayuu ka badbaaday laba iskuday oo lagu doonayay in nafta lagu dhaafiyo wafdi uu hogaaminayey ayaa shantii sebteembar camiliyad istishhaadi ah lagula beegsaday magaalada maxaas wuxuuna gurgurta ku badbaaday si dirqi ah gudaha magaalada dhuusamareeb waxaa siddeed iyo labaatankii sebteembar mar kale ka dhacay laba camiliyad oo istishhaadi ah kuwaas oo si gaar ah loogula beegsaday murtad xasan sheekh maxamuud camaliyaadka istishhaadiga ah ayaa lala beegsaday madaxtooyada maamulka riddada ah ee ka dhisan dhuusamareeb halkaas oo deegaan u ah madaxweynaha kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud iyo saraakiil ashahaada la dirir ah waxaa jira khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray saraakiishii iyo askartii mas-uulka ka ahaa amniga madaxyaweyntii murtadiinta ee la beegsaday dhimashada cadowga gaartay ilaa hadda inta aan xaqiijinnay waa lix iyo toban murtad kuwaas oo u badnaa waxaa loogu yara ciidamada sirdoonka ee ilaaliya madaxda riddada dhaawacuna waa afar iyo toban kale waxaa sidoo kale jira burbur gaaray gaadiid dagaal oo yaalay baraha koontarool ee laga ilaaliya madaxtooyada riddada ee dhuusamareeb ayaa lagu yiri bayaan wakhtigaas ka soo baxay xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab siddeed iyo tobankii bishii maars ee sannadkan laba kun shan iyo labaatan mar kale ayuu hogaamiyaha kooxda riddada soomaaliya waxa uu la kulmay weerar qarax ah kaasoo lagula eegtay albaabka galbeed ee madaxtooyada xilli uu ku sii jeeday furimaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe inkastoo uu ka badbaaday haddana waxa uu khasaare xoogani uu soo gaaray kolonyadii uu la socday xukuumadda gurgurta ayaana maalmahaas noqotay mid si aad ah loogu maadaysta baraha kala duwan ee internetka maadaama xasan sheekh uu sheegayay inuu aadaya furin dagaal xilli mujaahidiintuba ay ka dagaalamayaan hareerihiisa inkastoo ay jiraan howlgallo kale oo uu la kulmay haddana lixdan howlgal ayuu qirtay xasan sheekh maxamuud weliba iyadoo ay ka goylaayihiin maankiisa allahna waa uu u seeta dheereeyaa daalimka balse haddii mar uu qabta madaayo أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا جان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markan iyo dhanka hiiraan kulan wadatashi ah oo toddobaadkan ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa looga hadlayay sida bulshada reer hiiraan sumuudka iyo sugnaanta ay oga dayan karaan bulshada khaza haddaba kulankaasi waxaa tabintan inooga diyaariyey walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaan si toos idinla soo hadlaynaa hoolka uu ka soconaya kulanka wadatashiga ah ee u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaaya islaamiga hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada sida culammada odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada kulankan wadatashiga ah wuxa uu ka kooban yahay laba qaybood qaybta koowaad ayaa ah qayb loogu talagalay dersi in lagu qaato oo ah in halkan lagu daawado filin maqli muuqaal ah oo lagu soo bandhigayo xasuuqii loo geysta muslimiinta khaza iyo siday u sugnaadeen iyo waxyaabaha filimkaasi iyo wax ay dadka daawanayaan kala gudboon muslimiinta bariga afrika oo ay ugu horeeyaan muslimiinta ku dhaqan wilaaya islaamiga ee hiiraan oo ah dhanka sugnaanta laga baran karayo muslimiinta khaza maadaama muslimiinta khaza iyo muslimiinta bariga afrika ay isku hal cadow yihiin oo cadowga allah labada muslimba uu kula dagaalamayo maxad allah keligiis u caabudaysaan kulankan wadatashiga ah waxaa dahafuray waaliga wilaaya islaamiga ee hiiraan sheekh guulid abunabaan isagan ugu horeynta sharaxaad naga siiyey bal kulankan iyo waxyaabaha kala gudboon iyo waxa uu ku saabsan yahay ugu runtii sheekhana alwaali waxaa sharaxaad naga siisaa bal kulankan halkan ka soconaya iyo waxa uu daaran بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد أدب أدمات سنتهاي أديقة إيو بعض إعلان كبا ilaahay mahadintiisa iyo mahadnaqiisa kadib kulankan sida aad u jeedid waa kulan anwaacda dadka micnaha leh oo dhan ama macniyiinta ah wilaayada islaamiga hiiraan hadday culimo yihiin hadday dhaqan yihiin hadday mas-uuliin yihiin haddii waxgarad iyo ganacsata yihiin intuba ka kooban waa kulan la isaga yimid dhammaan wilaayada bari iyo galbeedba ujeeddada iyo qasadka waa kulan taxriidi ah waa kulan lagu kala qaadan doono howlo iyo muxuu macluumaad runtii waxaa aad u jeeddaa waxa hadda dhacaya filimkaas meesha ka muuqda oo aan ugu talagalnay iimaanku waa sokor caana lagu daray oo kale mararka qaar waxaan laga maarmaynin in la qaso ama lagu qaso ama lagu dhaqdhaqaajiyo muuqaalkaas ama dersigaas muuqaalka aad arkaysid oo dadkan ikhyaarta ah oo qiimaha badan ay daawanayaan waa kulan aan rabno darsi ahaan in wax laga qaato waxna uu nagu taro ama uu noogu kaalmeeyo shaqooyinka noo yaallo ujeeddada iyo muhiimadda kulanka wuxuu dheegan yahay ama ay howshiisu tahay in shaqooyin lagu kala qaato lagu kala akhbaar qaado looga tashto waxa dhacaya dadka walaalaheena ku dhacay oo aad arkaysid waxa geysanaya maraykan baa ugu weyn yahuud baa ugu weyn gaaloo dhan baa isugu tagtay kuwooda muxuu ahaa sheegta islaamnimada oo beenalayaalka ah oo riddada ah xukuumaadka riddada ah qayb ka ah qofba qaybtuu ka geysan karo ka geystay waxaa loo geysanayana waa dad muslimiin oo aan walaalanahay waxa looga argudanayana waa inay ilaahay rumeeyeen subxaanahu wa tacaala wax kaloo ay galeen iyo wax ay geysteen ma jirto waxa indhaha inaan ku arkaynana waa waxaas maanta noo muuqda annaga marka maxaa inoo yaallo markaan waxaa aragnay annaga maanta waa dhaqannahay alxamdulilaah guul baan ku fadhinnaa ilaahay nasri iyo futuuxaad buuna siiyey cadowgeenna waa iska dhicinay meel bay noo joogtaa halkaan ay noo joogto iyo in la sii wado jiif ma jiro nin seexduu sacaad dibidhal jiif ma jiro in la is yidhaahdo fadhiga laga kaco guud ahaanna wilaayada ay ku baaqdo xamlo taxriidi ah oo la gaarsiinaya dhammaan adraafta wilaayada islaamiga hiiraan oo laga wada qayb qaadanayo sida haddaba aad u jeedid kulankan weyn oo la isugu yimid dadka fadhiya oo anwaacda ah ayaana wada mushaarakayn doona khaafilaad kala duwan iyo majmuucaad kala duwan baa dhaqaaqi doona insha allah waxa maanta lagu iclaaminayana waa taxriidkaas lagu marayo dhammaan wilaayada ummadda lagu necbaysiinaya cadowgooda dhibaatooyinka cadowgooda lagu tusayo waxa ayaga xaq ay isugu leeyihiin iyo waxa ilaahay uu ku leeyahay iyo wax cadowgooda uu ku leeyahay intaba lagu barayo waxa noo yaalla shaqada noo taallo oo dhabta ah la isku barayo taxriidka noocaas ah ayaa meesha looga dhawaaqi rabaa waxaana waa duruusta hor u dhaca ahayd ama ku qasidda iimaanka in la qaso si u qawiyooba haddiiba ay jirto leanno iimaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay inuu nuqsaamo ama u ziyaado ilaahay qur-aankiisana waa lagu sheegay iimaanka inuu ziyaado marna uu nuqsaami karo aliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku waa ziyaada waana nuqsaamaa muhiimaddu marka waa intaas aadna aad baad umahadsanta jazaaka allahu khayran runtii wax badan ma dhihi karno wax horteenna ka muuqda indheheenna arkayaan iyo murugada iyo welwelkana haysa iyo xanaaqana gelaya ayaa keenaya aad baad umahadsanta maxamuudo jazaak allah khayran dhegeystiilkaas wuxuu ahaa waali wala saamiga hiiraan sheegule abuu nabhaan waan wax ka weydiinay kulankan wadatashiga ee ka soconayo hoolkan ku yaala degmada bu'a qable waaligu wuxuu xusay in kulankan bulshada ka soo qayb gashay ay ka kala yimaadeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si kale bariga hiiraan iyo galbeedka hiiraan waxaana la soconnaa hiiraan waxay ahayd meeshii ugu horreysay xamlada ee ku soo qaaday cadowga allah oo ugu horreeyay murtadbir gurta gaar ahaan dhanka bari ee wilaayada hiiraan hadafkiisii qorshihiis wuxuu ahaa in wilaayadan laga tirtira ku dhaqanka shareecada balse maanta saddex sano kadib waxaa hoolkan ku yaala degmada bu'a qable ka dhacaya kulan wada tashiya oo looga hadlaya difaaca shareecada allah iyo sidoo kale dagaalanka cadowga allah oo laisaga kala yimid bariga iyo galbeedka wilaayada hiiraan tani waxay caddayn u tahay in uu fashilmay ama uu jabay duulaankii cadowga ee ku aadanaa in wilaayada hiiraan ay ka bilaabato halka laga tirtirayo wadhaqanka shareecada balse hadda waxay hormuud u tahay difaaca shareecada raxmaanka insha allah bulshada halkaan kasoo qayb gashay saan hor u sheegnay culamo iyo odaasha dhaqanka ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayay isugu jiraan welina waxaa socota daawashada filimka ama darsiga idin sheegay oo ku aadanaa sugnaanshaha muslimiinta ghaza oo halkaa lagu soo bandhigay tacdiyadii iyo xasuuqa cadowga allah u geystay iyo siday u sugnaadeen iyadoona kalimaad cajiib ah halkan ay ku daawadeen dadweynaha oo ku aadan siday sugan tahay ama sugnaashaha ka muuqata muslimiinta haza culimada halkaani ku sugan waxaa ka mid ah sheekh cabdullahi oo ka mid ah culimada wilaayadka sheekhana filimkan aad daawatay markaad daawatay kadib maxaa ay kula tahay kula gudboon ama la gudboon muslimiinta bariga afrika iyagoo haza arrinteeda daawata بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد آه إلهي أولا سبحانه وتعالى كما هدينا نعمويك سفر بدن النصر بدن ونسيي أما هدان كسور دواذو فلن كان أن داوني فلسطين حسوق الله حسوقي إيو سقنا شضوضة رنتي wax aad i aad dayish kuu mudan weeyey dayishadooda insha allahu tacaalaa say u sugnaadeen say u sabreen carruurtooda naagahooda dhibaatada markay ku dhacaysa yaa waxay leeyihin haddana waan ku sabraynaa dhulkeenna ardu baraka weeyaan ardu jihaad weeyaan waan ku sabraynaa waan ku sugnaan inay leeyihin marka waxaan la gudboon muslimiinta dayish waxa ugu sugan ee dhacdooyinkan falastiin qof kastoo daawad ama maqla sidaas inay u sabraan diintooda weliba waxaa la ogyahay muslimiinta dhibka markuu ku dhaco dhibaatada ay ku badato markaasa insha allahu tacaala nasrigooda inuu dhow yahay sabar keliya ah insha allahu tacaala ayaan dardaarmaynaa dadka muslimiinta ayna ku daydaan jazaakum allahu khayran iminkana waxaan soo istaagana wadoon sheekh cumar oo ka mid ah hogaanka dhaqanka beesha ansaarta ee gaajeel aynaba doona bal halkan waxaan ku daawanay darsi ku aadan sumuudka ghaza wilaayaduna waxay ku dhawaaqday xamlo taxriid ah waxaan rabnaa marka dhaqan ahaan samuudkii kaza iyo xamladaas si isku waafajin karnaa bulshadan aan uga dhigi karnaa inay sugnaadaan sidii kaza oo kale anaga uga faa'iidaysanayn xamlada taxriirka ah ee wilaayada ay ku dhawaaqday guud ahaan degmooyinka wilaayada laga hirgelinaya ha noqoto deegaano raayad wixii ka babanaysa ama ha noqoto deegaano cadowga u haysta awalan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadcelinayaa haaniyan waxaanu mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ee hiiraan ee soo qabaqaabisay shirkan muxuu ahaa oo kulanka ah maanta aan ugu hadlayna ilaahay subxaana wa tacaala dartiis inaan u sabarno si guud markaad fiiriso filimka wuxuu ku saabsanaa adkaysiga ee dadka muslimiinta ah markii sidaanoo kale cadowga uu u galo in ay sabraan filimka waxyaabaha cajiibka ee ka muuqda waxaa ka mid ah cunugii yaraa ee yiriiska ahay aayadaha qur-aanku ku furfurtay walanabluwannakum bishay min alkhawf waljuuci wanaqsi min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashir الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون aayaddaas qur-aanka ayaa waxaa maaragta annaga dhanba jirhkeenna aad bay u beddeshay aayadahaas iyaga ah waxay tilmaamayaan waxay tahay haddii aanfaad ay dhacaan oo nafaf ay dhintaan ama maaragta beerihii ay baaba'aan ama ma og tahay ay wax kasta dhacaan sida shantii shay aayadda ka hadlaysaba dadka muslimiinta in aqwaashooda iyo kelimada ay ku hadlaayaan ay ku jawaabayaan inay noqoto innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun annaga inta nagala raba intaas waaye waxa aan meeshaan ka aragnay ee aad aan u daawannay ee cajiibka ah waxyaabaha aan soo xasuusto waxaa ka mid ah markaad fiidhiso duqooyda oo shayuukhda ah iyo hooyooyinka reer falastiin iyo carruurta sidii u hadlayaan iyo dadka dhexdhexaadka oo kuhuusha ah markaad fiidhiso waxyaabaha igu soo dhacay waxaa iyagoo lugaha go'on yihiin barkood ay dhaawac yihiin qaar indhaha ay maqan yihiin hadalladooda iyo sidii u hadlayaan doqa yidhi annaga waxaannu nahay ahlulqur'aan halkaanna waa halkii rasuul sal alih wasalam laga dheelmiyey dhulkaanoo dhanna annagaa xuray doonna guryaha ka ag muuqda iyo dabaqyada iyo siday u yeelaan waad yaabaysaa iyo dhibaatada meesha ka muuqata ikhwaani marka sidaa daraaddeed arrintan iyada waa kulan waxaa waaye aan caadi ahayn annagoo dhan maaragtay si gaar ah weliba kulmadii hiiraanka dhici jiray wax weyn buu ka bedelaya macnaha waa mid annaga dhanna saameeyey oo maaragtay qalbigeenna iyo jidhkeennaba tagayur ku rida macnaha insha allah iminkana waxaa soo istaagay ee nabadoon xasan kuusoo dhicisow haye nabadoon adigoo mahadsan oo inoo soo koobaya maadaama kulanka uu yahay mid niqaash ah oo qofka loogu talagalay in mawduuc hadba oo qayb oo ka niqaasha waxmad ay ku dhawaaqda wiilaa saamiga hiiraan oo taxriidka ah bal kaalinta kaga aadan dhaqanka idikoo ka shidal qaadanaya sugnaantii muslimiinta qasri ee aad daawateen walaalayaal filinkaanoo kale mana soo marin waxa annaga hadda na hayso magi falastiin la fiiriyo waa ul mareergeel leh oo lisku tumo laakiin haddaanan annaga dad noqonin oon dhabar adeegin oo sida ayaga ay u dhabar adeegeen oo ilaahay ugu xirmeen oo carruurtooda iyo waayeelkooda iyo dumarkooda saaki halkaan ay ugu hadlayaan oo ilaahay ugu mahadcelinayaan haddaanan saasoo kale noqonin diinteenna iyo dalkeennaba gacanta ay ka baxayaan gaalo waa isbahaysatay waad u jeeddaan mid madow mid cad mid asali ah mid hirdiyahoo soomaaliya oo la soo adeegsaday dalka waxa ka dhacaayo marka annaga waxaa nagala rabaa reer soomaaliyey soomaalida midna waa muslin midna waa gaalo gaalada waata nala dagaalamayso xamlooyinka nagu wado gaalada asaliga ee hor socoto inaan iska dhicinno khaasatan naftayda aniga saaki waxaan ku boorinayaa walaalahayga igu soo horjeedaba gaaladan inaan iska dhicinno ilaahay dadaas naga dhegay maalna waana siiyey hubna waa haysanaa haddaan gaalada sida nimankaas ugu dhabar adeeginne maanta maalin an ahayn oo mid mid noolo kala watay abannaan cidlaa nala joojinaya waa hagaag dhegaystayaal markaan waxaa soo kacay cismaan cali yuusuf oo ah naqiibka beesha jajeele aan degtaa wilaayada islaamiga ay hiireen bal naqiib soo dhowow bal halkan maanta waxaa lagu gorfeeyey qodobo dhowr ah kaasoo u dhexeeya nuqabada iyo salaadiinta iyo madaqana wulaada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan kaasoo ugu horeeya waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayadoona halkaasi loogu dhawaaqay xamlo taas bal sidee laisku waafajin karaa xamladaas iyo shumuudka khaza bal faahfaahin naga siiya shacab maanta waxaan ka baranay xuduudda filimkii aan daawannay ee khaza runtii waa fil na gelgelay qalbigayna iyo qulubtayna gelgela ayuu noqday wax khaza lagu sameeyey gaalo ku samaysay idaacadaan ka dhegeysan jirnay meelaha ka maqli jirnay laakiin maanta waxaan u aragnay si barata kaan u aragnay gaalada waxay dhihi jirta xaquuqlisaanka in la ilaaliya xaquuqlisaanka ilmihii qasaa xaquuqlisaanka ku jiraan ayaga xaquuqlisaanka sheegi jira ilmaha iyo naaga sheegi jireen xaquuqlisaankii baraka uu sheegi jiray aa wax ga aadi qasaa magii lalayn ilmahooda iyo masaakiinta sunta loo galay aa xaquuqlisaan gaalada sheegi jirta aaw gaalada waxay sheegi soo been hal ogaado nin walba ogow gaalka wuxuu sheegay inuu been xaquuqlisaan xilli aysan jirin taa horta lagu baraarugo soomaaliyan waxaan leenahay reer falastiin aan ku dayaanno aan ku dayaanno dayaashaan noogu sugan xaqiiq ahaan dayaashaan noogu sugan soomaaliyey gaalada kuwa falastiinka dhub lagu haya maxaa ka badan ka daran aan nolol damacsan yahay hadda ka hor nin wuxuu yidhi etoobiyaan ah anoo etoobiya jooga soomaaliya waan qabanaynaa maan u ogolaan doonno qof wadaad oo qaalka calaa dhah xaqahaan ani marka waa la yaabanay markaas waa la yaabanay ilaa etoobiya gaal ku qudbaynay uma ogolaan doonno dowda dowda la hadlay marka soomaaliya waxaan leeyahay فلسطين صبرك أي صبرتي لبكي أكو صبرين الله يم... الله نوفي لنا الله نوفي لنا أنا الله نوفي لنا anagana allah noogu filan waa tahay markaan waxaa soo istaagay naqiib cumar xuseen naqiibka beesha diraad ee wilaayada islaamiga ee hiiraan bal naqiib halkan waxaa lagu gorfeeyey arrimo u dhexeeya wilaayada hiiraan iyo nuqabada iyo culimmada bal ka waran idinka nuqaba ahaan waxaa meeshan lagu soo bandhigay sumuudka khaza iyo wilaayada xamle ay ku dhawaaqday bal sumuudka khaza iyo xamlada wilaayadeeda ay ku dhawaaqday sidee laisku waafajin karaa bal ka waran ummaddeenna sideen oga dhigi karnaa ee wilaayaadka islaamiga ah sida khazo kale sideen oga dhigi karnaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد meeshani waxaa la soo bandhigay sumuudka ama adkaysiga reer khaza horta waxaa in loo gaarsiiyo mudan dadka in la gaarsiiya diinta allah subxaanahu wa tacaala lagu xidha allihii abuuray subxaanahu wa tacaala lana garansiiyo cadowgooda oo ah gaalada walaalahaas muslimiinta ee jooga khazo dhibka lagu hayo wax kale looma deliya waa inay muslimiin yihiin adigana waxaa tahay qof muslima dadka marka aan mas-uulka ka nahay hadday noqoto culummo iyo hadday noqoto odayaal xilka ka saaran wuxuu yahay in la gaarsiiyo diintooda ilaan qof aan diintii waxba ka garanaynin sawar ma yeelan karo waa in dadka diinkoodii la baro waajibka naga saaran aan gudanno loona tusaale looga dhigo maarata reer khaza dhibka haysto maadaama annagaan jihaad aan ku jirno in loo sheega dadka inay imaan karto middaan iyo mid la mid ah ama mid ka daran si dadka ugu sii talagalaan u sabraan xilka naga saaran wuxuu yahay in aan gaarsiinno walaalaheenna muslimiinta ee walaayaadka ku sugan dumar iyo ragba inay sabraan kula sabraan jihaadka alleh ee waajibka saaran taasaa maarata lagu gaarsiin karaa midii xamlada iyo saa laysu waafajin karaa waa lays waafajinayaa xamlada waxaa weyaan xamle diini ah oo dadka lagu tacriidinayo diinkooga iyo inay ka qayb qaataan jihaadkan islaamiga ah ee ilaahay uu nagu waajibiyey kadib halka ayaa waxay ka dhalanaysaa dadkii inay ku sabraan jihaadka markii laga dhaadhiciyo diinkoodana la baro jihaadna inay maarata u qalab qaadaan halkaasaa markay iska waafaqayaan waana maarata insha allahu tacala xamlada lagu dhawaaqay waa ka qayb qaadanayna siday taa uga qayb qaadanaynaa ummaddeennana waa gaarsiinaynaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum raxmatullahi barakatu waa tahay dhegaystayaal waxaa soo istaagay naqiib cabdiraxmaan xiiri bare ah ah naqiibka beesha xabaadle ee degtaa wilaayada islaamiga ee hiiraan naqiib bal halkan maanta waxaa lagu gorfeeyey qodobo dhowr ah kuwaas ay ka mid yihiin sida sumuudka khaza iyo xamle ay wilaayada ku dhawaaqday bal ka waran xamlada wilaayada ay ku dhawaaqday iyo filimka meeshan lagu soo bandhigay ee ahaa sumuudka khaza sidee laisku waafajin karaa sideena bulshadeena oga dhigi karnaa kuwo mataqaanaa aan sidii khaza kale noqda ilaahay baa mahadle subxaana watacaala awalan iyo qaran ba ilaahay mahadle mahadaan lasoo koobi karin oo bilaayo dhammaan lahayn oo ilaahay mahadsan yahay intaa kadib horta dhibka lagu haayo falastiin waa dhib muslin lagu haayo dhib hadda cid gaara lagu haayo ama loo dhaafa ma laha yahuud soomaaliya dhooban tahay ganacsigay leedahay waxbarashaday leedahay yahuud soomaaliyay mar hore qabsatay hadda falistiintan waxaan u malaynayaa falistiin xilliga la qabsaday xilliga anugu aan dhashay waayo oo laga joogo ilaa todobaatan iyo dhowr sano laga joogo way sabreen hadda samarkaan samar ka horey wax badan sabreen ilaahayna waa tala saarteen waxayna makaniyeen islaamka guul aan la filayn bay keeneen dhib ha la gaarsiiyo laakiin islaamka guul usan islahayn waa la gaarayaa bay gaarsiiyeen waxaan leenaha marka yahuud ha lala dagaalo ha layska kacsho ha la qabto horta midda annaga soomaaliya joogtaan ka bilaawno laysmada iyo hawsha kadibna aan u ducayno falastiin yahuud meeshaan ku aragna waa dilaynaa waana u qalab qaadanaynaa waana naga dhab falastiin waan u ducaynaynaa intaasa ku kaalmaynaynaa waxaan leeyahay marka yahuudda hadda ma muuqata oo maqlayna warkeenna maqlaysa aan ka bilaabno in adeerkeenna waayaana dhihin cidda waayaana dhihin waa soomaaliyaan dhihin war yahuudlays warkeenu ha noqdo in yahuud la dilo la necbaado warkeenu ha noqdo yahuud meeshii lagu arkada ha lagu dilo hana lagula dagaalamo gaaladaas gubayso gasa gaaladaas gubayso anka gaarna waa go'aanka gasa gaaladaas gubaysa anka gaarna waa go'aanko ga'da maase waxaan ugu gollee guluf dagaal waayo isgiijiya guntiga dhuuqsadee geliya laabtiinna si guud gabayga ummadan hurdada gamaadiyo jiifta gumaystaha u nugul oo kufriga garan la heshiiso guubaaba culus iyo inaan gabayga gaarsiiyaan u guntaday dadkan gamaasan inay gebi istaagaan garab iyo gargaar laga heloy gaala laayaan gocoshada xanuunkale gafkan ummadda loo geystay waxay gaala noo geysataan soo gudbinaya ahee waxay gaala noo geysataan soo gudbinaya ahee ninka gamasanowto os wakhtiga waa isguraya ahee gaashaanka xere gobonnimada gaalka waa diidi siduu nooga galay gaarisiya gobolka waaqooy garaadkaayna kama go'in gabdhaha laga guraay naaska iyo duqowda iyo xabsiga lagu guroo gaajo lagu laay gobolladay jarteen iyo dhulkaay gaar u gooseen nin garaadla kuma gamay iyo geesii hananqa aaday godkaa lagu ridaa iyo xabsiga goor la naafeeyey aganax lagu ridaa iyo waxay gidir ku sheegaan daas gaabsan waayo oy gofkaas gocoto laabtiisa gowrac waa gartaa sida u taaltalada waa gu'un waa go'aan la gaaroy kufriga tala ku goosteen gardarada cadadaanka ee gefkaan ummadda loo geysay gaaloo dhan garab ay u tahay godobta kii geystay gargaar iyo gunaas mudan yahoy garab istaagaan haddaan garan la'nahay oo gu'da ay nala gumaada aya maxaa nala gudbaan waa su'aal galabta ii taagan garaadada suldaan iyo ogaas guurtidoo edelgar aqoonadaa laga rabaa geedi iinagi afartaas gorfeeyii haddaan geeska kale eego gibidhaca gafkaan nacay shirkigan laga gayoonay nin guullahay wuxuu gooni iyo gaar uu leeyahay gaf ila waa inaan garab maroon guulla caasiya goor hore mid noo goodi oo ciid la gubanaayo ibliis yaan u gelin gaaladana garab ay naga helin geesi guulma waaye ee naftood gacantogaaley nin shaydaanka baadwaayn mahaa lagama guulaysa ilaahowna garansii xaqee gili quulwubtayn ugarga'ar islaamkana si guud goobay joogaanba goortan gaala kulunnoos gumaca galalaclayna aya gantaalada isdhaafa'an madfaca gubiya gaadiidka noo gargaar allah yow adaan gacanta kuu taagta gaal ma arki kara garab nin sii gacal ahaan maayna gafkana waa nacbahay godob nin kale uma gargaaraayo xaqan garab uu ahay goor walba aan gaar is leeyahay gadgadaal uu socodkaa batoo gaasiraadi inta gani lacagee dhaafsaday xaqoo gaal u naageeyo gabaadu ee gumaysaha gobnimagaada umahayle gadoonkeenna guud iyo guddiga taladay gooyeen gowrac waa gargaro male garkiiyo madaxa waa gooysto gooray noqon allah garan wakhtiga waa isguryahay wixiisgeysta waa un laga gudaa godobna kii galaya guusha suga galkaybiyo galaan waa midkii guro gabal sii dhacaa waa adduun gorof wareegaysa gadgadoonka waa badan yaho gelinba waa cayn nin kastana wuxuu geli karoy gocoto laabtiisa go'aankiisa waa gooniyow gaar u leeyahay gardarida ma fiicnay xaqan garab istaag leehay ee gacantiisa niman gaal ku dilin oon guf dhiibaynin gurigiisa seexdoon ogeen gaale xeesheedo gurigiisa seexdoon ogeen gaale xeesheeda gacanta in la geliyoon warkana gooni ugu sheegaas go'aankayga yahay inay kacan kuuga moojiifo hubka inay gurtaan oy fucood garab istaagaan oy gaalada gacmaha ula tagaan eeba garansi gardarrada caddaanka ee gefkaan ummadda loo geysa haddaan soo gudbiyo oon bulshada caawo gaarsiiyo nin gadooday oo caradarteed gibil madooba aadi indhahana gaduuteen haddii goobta laga wa'ayo gabdhahayna gaal inas watiya goob xun waa u halis gayi nabadda geel lagu dhaqdo geesla lagu maalo guri nabadda lagu gami mahaageliya laabtiinno allahu akbar gaaladan gubeyso gasa gaaladan gubeysa anka gaarna waa go'aanko دارنا وقوانكو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
مآسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في guud ahaan caawo intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen allah ayaa mahad iska leh oo noo fududeeyey barnaamijka bacdanlahi waxaannu u mahad celinayaa marwaan maxamed ilyaas cabdulaahi iyo maxamuud sheekh axmed tooshow oo barnaamijka igala qayb galay inta barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا بالتسليم كاسينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أماننا الماضي